warqaddii loo qoray dadkii cibraaniyada cibraaniyada cutubka koowaad
ilaah wuxuu waagii hore siyaabo badan oo kala duduwan awowayaasheen kula hadlay nebiyadii laakiin maalmahan ugu dambaystooda wuxuu inagula hadlay wiilkiisa uu ka dhigay kan uu wax walba dhexla kan uu dunyooyinkana ku sameeyey oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo weekaanta ahaantiisa oo wax walba wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa oo goortuu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay weynaha xagga sare midigtiisa isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha siduu u dhaxlay magac ka sii wanaagsan kooda malaa'igihii teebuu marnaba ku yidhi adigu waxaa tahay wiilkayga maantaan ku dhalay
oo weliba waxaan isaga u noqon doonaa aabbe oo isaguna wuxuu ii noqon doonaa wiil oo weliba markuu curadka dunida dhex keenayey wuxuu yidhi malaa'igaha ilaah oo dhammu isaga ha caabudeen oo xagga malaa'igahana wuxuu ka yidhi wuxuu malaa'igihiisa ka dhigaa dabaylo kuwa u adeegana dab ololkiis
laakiin wiilka wuxuu ka yidhi carshigaagu ilaahow waa weligiis iyo weligiis oo usha qumanaantuna waa usha boqortooyadaada adigu xaqnimada waad jeclayd dembigana waad necbayd sidaas daraaddeed ilaaha ilaahaaga ahi wuxuu kuugu subkay saliidda farxadda oo kuwa ku wehliyana wuu kaa sarraysiiyey oo adigu rabbiyow bilowgii dhulkaad aas-aastay samooyinkuna waa shuqullada gacmahaaga iyagu way baabbi'i doonaan adiguse waad sii jiraysaa oo kulligood sida dhar bay u duugoobi doonaan oo sida go' baad u laalaabi doontaa sida dhar bayna u beddelmi doonaan adiguse sidaadii uun baa tahay sannadahaaguna ma dhammaan doonaan malaa'igihii teebuu marnaba ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadowyaashaada cagahaaga hoostooda geliyo miyaanay kulligood ahayn ruuxyo kaalmeeya oo loo soo diray inay shuqul u qabtaan kuwa badbaadada dhexli doona